aniga arrintaas waa kolley hawla unbaa ka maqlnay soomaalida unbaa sida soomaalida unbaa umaqlnay kolley waa yani hayraadi laga qaaday arrintaas waa waa maqlnay kolley ka hor intaan xayiraadda laga qaadin iyo kadibba wax xidhiirah ama wada hadalla oo idin dhex maray ma jira maya saaxib maya wax hariire haw yaraatee ninkaasi anaga wada hariira naga dhexeeya ma laha wararka qaar baa waxay sheegayaan in wadahadallo ay socdeen amaba hadda laga yaabo inay socdaan arrintaasi maxaad ka og tahay maya anaga kama warhayn ka deegan ahaan madaarmadaada gobolka boqol xudur mas-uuliinta joogdo gobol iyo degmo anaga arrintaas kama warhayno wax hariira ninkaas anaga aan leenahay malaha in la hariirtiyoona towtoona man ma jiraan kolley deegaankan annaga hadda aan ku sugannahay arrimahaas kama warhayno wararkana soo gaaraya qaarkood ayaa sheegaya in kooxda al-shabaab ay rabaan in ay weerar ku qaadaan xarunta uu ku sugan yahay arrintaasi maxaad kala socotaan anaga arrintaas waa meelaha wararkaas marmar waana soo gaarayaa laakiin maadaama deegaanka hadda asaga ku sugan yahay ninkaas deegmada deegaanka xudur uu yahay wax oo weerar ah mase al-shabaab ayaa isaga hadda ka dhexeeyo waana noo sheegayaa in macnaha nimankaas al-shabaab ee meelaha ay marayaan ay leeyihiin ninkaasaan weeraraynaa saasaan yeelaynaa wararkaas waa maqlaynaa laakiin anaga se official ah arrintaas inay ninkaas weerar ay ku yihiin in kale kama warhayno laakiin wararkaas waana soo gaarayaan sida official maaha nooma soo gaarayaan wararkan soo gaarayo ma hubno in nimankaas weerar ay ku yihiin oo ninkaas in kale wararkaas runtii ma hagiijin karno aniga laakiin maadaama tahay guddoomiyihii degmada ma jiraa wax dhaqdhaqaaq hubaysan ah ama saansaan colaadeed oo aad dareenteen nimankaas nabadiidka al-shabaabka meelkaas waa iska marayaan meelihii ayaga markaas ee dawladda aan joogin aagaas inay marmarayaan waa noo sheegay mar agagaarkiisi waa saase abaabur ay sameynayaan waa lanoo sheegay laakiin anaga wax aan hubno ma aha runtii wax lahubo oo idaacadda waxaa la rabaa wax adubto maanaa official inaa usheegda la rabaa saaib arrintaas runtii faahfaahin dheeriya kama bixin karna anaga laakiin waa maqlaynaa inay weeraraan waa weeraraynaa saasaan yeelaynaa waxaas waa hawada waa ka maqlaynaa haddiiba weerarkaasi uu dhaco ma laga yaabaa in aad u gurmataan mukhtaar robo abumansuur kolley anaga hadda warkaas faahfaahin kama bixi karo ma ma arrintaas hadda inaan kor dhac ma rabo saaib waayahay weerarku haddii uu dhaco ama saansaantaasi colaadeed ay sii socoto saameyn intee lag bay ku yeelanaysaa degmada xudur runtii weerarkaas haddii dhaco anaga hadda ka deegan ahaan meelaha aan joogno mase ciidanka ay ku sugan yihiin deegaankaas kama dhicin annaga markaasna soo weeraraan nimankaas oo nabadiidka ah weeraradii un dadka weerari jireen masanahayna dadka ay ku dhibaateynayeen unba iyuu lamid yahay kaas haddii ay sameeyaan laakiin anaga kolley hadda ka deegan ahaan iyo qaabkaas ma ma ma kasoo hadalayn karno anaga kolley haddeer wax dhibaatee anaga hadda aan ognahay haddii ninkaas la weeraro dhubkaas aydan soo gaaraya haddii ninkaas aan la weerarin dhubkana markii horeba deegma deegaanka ku jiray ninkaas waa iska aamusnaa wax dhaqdhaqaaqaas hadda sameynaya ma jirin si anaga nagu magaala anaga hadda dhibaatana soo gaaraysa oo gooni ah oo deegaankan aana soo gaaraysa anaga ma ma ogi